dadka ku jiray gudaha hoteelka makaal mukarama ee magaalada muqdisho markii uu maanta qaraxu dhacayay waxaa ka mid ahayd fanaanada weyn ee soomaaliyeed hibe maxamed hibanuura oo muddooyinkan muqdisho ku sugnayd hibanuura ayaa v o eda u sheegtay in qaraxa uu ahaa kii ugu horreeyey ee ay la kulanto nolosheeda caashe ibraahim aadan caashicuud ayaa hibanuure ka wareysatay qaraxan iyo wixii ay kala kulantay goobta aan joogay waxayd hoteelka maka mukarama oo ay ka jirtay xaflad muxuu ahaaye idaacad mustaqbal radio oo loo sameynayay muxuu ahaaye xafladeedii dhalashadeedii labaad xafladda yaa jooga markaa waxaa joogay dad tiro badan oo aan ka xudsi karo cabdirashiid habshir cabdi xaashi cabdilaahi oo ah xildhibaan xalana wiilka mas-uulka ka ah idaacadda waxaa kaloo joogay injineer yariisow waxaa joogay afhayeenka prime ministerka radwan waxaa joogay fanaaniintii waadari oo ay ka mid yihiin agaasimihii cabdi kalinjiir ku-xigeenkii iyo agaasimihii shaqada muxuu ahaaye barow waxaad ka warantaa marka hibo horta ma markii kuugu horreysay ee goob qarax uu ka dhacayo aad joogtaa sidaadaba ha waa markii ugu horreysay marka bal waxaad ka warantaa markaad maqashay qaraxii inuu dhacay islamarkaana aad ogaatay qaraxa inuu ka dhacay goobtii aad joogtay bal dareenkaaga siduu noqday iyo waxa madaxaaga kusoo dhacay maadaama aad wadan weyn aad ka tagtay wadankaas oo wadankaagii iyo muddo dheer aad ka maqnaydna aad hadda joogto bal ka waran waxa madaxaaga markii kusoo dhacay run ahaantii hadda muddo saddex bilood aan joogay markaas sida lagaagaga sheekaynayo lagaagaga sheekaynayo caadi bay kula noqonayaan waxaan haddana dad boqol iyo konton qofka gaara ayaa joogay qof naxsanba waan ka waayay qiyaasta xitaa yaqaanaan maya waa halkaa iyo halkaas markaan soo baxayna sidii bay u dhacday argagixiisaba iyaga ma hayso wax laysaga bartay bay noqotay laakiin adiga maxaad dareentay anigu markii ugu horreysa waa naxayo kikikikikik weyn baan maqlo markataan bismillahi raxmaan iraxiim hanixin baaba la igu iri markiiba intii oo dhan ba igu tiri wax caadi waxaan garanaynaa siteshanka waxay yidhahdeen wax weyn maa waa wax yaroo ay uga jeedaan bay yidhahdeen inay dadka kaga naxiyaan anigiibaaba lay wadaya hanixin hanixin waan la naqaanaayo waxay doonayaan bay igu yidhaahdeen waxbaa dhacay bay doonayaan marka kolleyba sida dabeecadda u ah haddii uu meel qarax ka dhaco marsaas ay yarto dadka dareenkooda oo dhan wuu soo jeestaa marka maadaama meesha qaraxa uu ka dhacan ay ahayd hoteelkii xafladdu ay ka dhacaysay meeshii gawaarida la dhiganaya ee baakinka ah maadaama ay ahayd goobtii qaraxa uu ka dhacay ma fiirisay ama ma gaartay ha markaan degnay baan fiiriyey gaari buu ahaa meesha la dhigay waan cidno saarayn sidaan arkayay waxay igu yidhahdeen waxaasi waa caadi hanixin marka gaarigii siduu u ekaaday gaarigii siduu noqday gaarigii qarxay gaarigii horta uu burburay ku yaroo ku xigayna uu burburay marka zoonka uu qaraxaasi ka dhacay oo ama gawaarida ay yiileen wax dada oo dhaawac ama ku aragta adiga oo ay wax ka soo gaareen may may may haba yaraatee meesha waxaan ku joognay ilaa boqol iyo konton qof marka qaraxa marka aad maqasheen iyo xilliga aad tagtay qiyaas ahaan imisaa udhexaysay toban daqiiqo waa garta waxaad iiga warantaa marka dadkii meesha joogay ee xafladda joogay ma jiraa inta badan marka uu qarax noocaasa uu dhaco waxaa dhaca waxyaaba la yidhaahdo firir ka soo baxa xabadahaasi oo soo fanfaniina ama waxyaaba meelaha kasoo fuqfuqa wax yarina ma soo gaarin keliya qiiqbaa noo soo galay waa garta marka xafladdii qaraxa dartii bay u joogsatay mise waktigeedii baaba dhammaaday maya iyadoo dhammaad on iska sheekaysanayno ayaa iyuu dhacay waa garta marka bal hadda maanta waxay ku tahay khibrad ah in aad meel qarax ka dhacaya aada joogtay maxaa dadka ku dhegaysanaya u sheegi lahayd meeltaan joogay qarax ka dhacay laakiin dadka joogoo dhan baa xarfaan aha oo qaraxyo hore joogay oo yaqaana xataa quwadday kala yaqaanaan markaan anigu naxay alla maxaa dhacay alla maxaa dhacay waxay ku yidhahdeen waa joognaa baa la yidhaha waa joognaa inkastoo sida aad sheegaysa lagu dhiiro geliyo waxbaha ka soo qaadin lagu yiri magaalada muqdishona waad joogtaa muddona waad joogtay cabsi ma ku gashay ah in magaalada aan la sii joogi karin mise waxay ku gelisay khibradaadii oo sii korortay oo ah inaad tanna usoo joogtay maya khibradaydii oo sii korodhay talabaadna dadkani waa dad islaama aniguna qof islaamaan ahay waxay markay sheekaynayaan qof walba ku oranaya maalintaada maalin ayn dhiman maysa waa xaqiiqna taas diinteenna ay noo sheegtay qofka maalintiisunbu dhimanaya taasi waxaa ayd hiba maxamed hibanuura fanaanada soomaaliyeed ee caanka oo qadka taleefonka magaalada muqdisho ugu warramaysay caashe ibraahim oo washington joogta